raxmaan raxiim duur wanaagsan kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsan
qodobada aada warka raadiyowga dalsan ku dhegaysan doontaan hadduu ay baraali ka noqdana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ee admis oo maanta qarax lagu laayay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil toogasha ah ku riday askar ka tirsan ciidanka dowladda ah dil u geystay qof shacab ah
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta wada dhagaysiga dacwad loo haystay agaasimayaal ku eedaysan musuq maasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hadlay qaraxii lagu laayay ciidamo ciidamada dowladda ee ka dhacay kulliy jaalisiyaad ee magaalada muqdisho
wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo hortegay kulanka maanta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka uga socda xarunta villa hargeysa
degmada yaaqshid ee gobolka banaadir oo marka ugu horreysay laga hergelay xarun waxdada dhegeysta ee dowladda hoose ee xamara
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
labaatanka bisha toddobaad sanada labada kun saddex iyo labaatantaad maqasheen qodobada inay wararka kusoo dhawaada warkaa oo dhammaystiran aanu ku bilownay ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ee admis ayaa maanta qarax lagula eegtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe warar kala duwan ayaa kasoo baxay khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay gudaha magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabelle kaasoo jugtiisa laga maqlay xaafadaha magaaladaasi ay ka kooban tahay qarax oo ah miino ayaa waxaa lagu soo warramay inuu si gaara uga dhacay xaafadda horseed ah gaar ahaan garoonka kubadda cagta ee kumari ee xasey kumari goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxan lala eegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada abdis oo marayay halkaasi balse ma cadda khasaaraha dhabta ee kasoo gaara ciidanka qaraxa kadib goobta waxaa gaaray sida caadiga ahayd ciidamo ka tirsan kuwa booliska hirshabelle oo baaritaano kooban ka sameeyey halkaasi sida inoo sheegeen dadka goobjoogayaasha oo gaagdhawaa goobta qarax uu ka dhacay sidoo kalena ma jiro warar ka soo baxay saraakiisha laamaha in madaxda maamulka hirshabelle ku aadan qaraxaas lala egtay ciidamada howlgalka aadmisa xaaladda ayaa la sheegay in haatan ay deganta islamarkaana socodka gaadiidka dadka ay dib ugu soo laabatay xaafadda horseeda magaalada jowhar xarunta maamulka hirshabelle
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil toogasha ah ku riday askar ka tirsan ciidanka dowladda oo dil u geystay qof shacaba cali aadan ayaa sii dheereynaya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxay markaasi maanto arbacaha xukun dil toogashaa ku riday askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa ilaalo qaran kaasi oo dil u geystay qof muwaadin ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxauu markaasi askarigan ciidamada militariga dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa ilaalo qaran kaasi oo dil u geystay ee ku riday xukun dil toogashaa ciidaysanaha askarigan xukunka dilka ah lagu riday ayaa lagu magacaabaa xasan xuseen nuur waxaana uu dil bareera u geystay marxuum lagu magacaabi jiray xuseen maxamed xirsi maxkamadda ciidamada ayaana kahorayuuna ka hor qirtay xasan xuseen in dilkaasi uu geystay sidoo kale waxaa maxkamadda ciidamada uu kaga hordooday xasan xuseen nuur oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa ilaalo qaran in lagu markaasi la aflagaadeeyo darteed waxa uuna falcelintiisu ay noqotay in uu rashada ku dhago qoriga sidaasna uu markaasi marxuumka ku geeriyoodo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa markaasi sina waxay ku riday xukun dil toogashaa xasan xuseen nuur sida uu markaasi maxamed cabdi muumin oo ka tirsan garsoorka ciidamada uu u sheegay warbaahinta
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta hawada dhageysi dacwadda loo haysada agaasimayaal lagu eedeeyo musuq maasuq oo xatooyo xoolo dadweyne cusman washington ayaa warkan faahfaahinaya maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga dacwadda ciqaabeed loo haysto saraakiil ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya kuwaas oo xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka uu kusoo eedeeyey in ay galeen musuq maasuq laaluush hanti dadweyne iyo sidoo kale waa lunsasho hanti dadweyne iyo sidoo kale in ay ku tagrafaleen awoodda xafiiska ay ka shaqeynayeen mas-uuliyiinta maxkamadda haatanna la dhegeysanayo ayaa waxa ay keliyiin agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi maxamed cali suldaan iyo sidoo kale agaasimihii ka horeeyey ee xafiiskaas maxamed cadde mukhtaar ugu horeyn gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ah oo goobta ka aqriyay eedda loo haysto labada agaasime taas oo ah mid la xiriirta musuq maasuq luunsasho hanti dadweyne iyo ku-tagrifal awoodeed ee xafiis
xafiiska xeerlaalintu kugu soo eedeeyo eedaysanaha koowaad cabdulaahi maxamed cali ina shukri cumar cabdilaahi dhashay shan iyo labaatankii bishii koow iyo tobanaad kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii ku dhashay degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose degan degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ahna agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya xilka agaasimahana loo ma lagu magacaabay lixdii bishii agosto laba kun laba iyo labaatan ilaa haddana aad ah kuna xiran qeybta dimibaarista ee c a d faahfaahinta eedda eedaysanaha koowaad cabdulaahi maxamed cali eedda koowaad ee eedaysanaha koowaad cabdulaahi maxamed cali cabdulaahi maxamed cali waxaa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranku kugu soo eedeeyey eedda ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akriyay qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dembi ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala sii akhriyay qodobka soddon iyo sagaal fakradiisa koowaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka laba-iyo tobanaad iyo qodobka afartan iyo lixaad fakradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharci lamber toddobiyo toban soona baxay shan iyo labaatankii bishii labaiyo tobanaad laba kun sagaaliyo toban ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah waxaad si ulakac ah ugu kacday ugana qayb qaadatay ficil musuq maasuq iyo ku tagrifal hanti dadweyne iyo dakhli dowladeed oo aad ilaalinteeda mas-uul dowladda uga ahayd hantidaas oo dhan lix malyan siddeed malyan lix boqol lixdan iyo toddoba kun laba boqol iyo labaatan dollar adiga oo hantida aada musuqday uga faa'iidaystay naftaada kiiskan waxa uu ka dhacay kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cabdulle ee magaalada muqdisho taariikhda dembigu dhacay waa lixdii agosto laba kun iyo labaatan ilaa labaatankii abriil laba kun saddex iyo labaatanka cabdulaahi maxamed cali eedda uu kugu soo ooga xafiiska xeerlaalyaha guud waa eedda ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow oo ah xatooyo xoolo dadweyne oo lala akhriyey toddobaatan iyo kow oo ah inaad falkaas xatooyada ah dad kale kala qayb qaadatay oo lala sii akhriyey qodobka soddon iyo sagaal fakradiisa koowaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dembiga cusleeya iyo sidoo kale qodobada labaiyo tobanaad afartan iyo lixaad afartan lixaad fakradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xafiiskuna wuxuu sheegay inaad ku kacday kana qayb qaadatay ficil musuq maasuq iyo ku tagrifal hanti dadweyne lacagta aada musuqdayna ay gaarayso siddeed malyan lix boqol
dhinaca kale qaranada u doodayay eedeysanayaasha ayaa iyaguna ka hadlay fadhiga maxkamadda
microfoka maqshi
okay macalin muxyidiin waxaan qareen u ahay eedeysanaha koowaad cabdulaahi maxamed cali waxaan la qabaa qareennada saaxiibaday ah ee surtaagyadii ay soo jeediyeen oo daqiiqada ka hor halkan ay ka akhriyeen waxaan ku darayaa laba isurtaag oo kookooba midka ugu horeeyo mudane guddoomiye eedaysana cabdulaahi maxamed cali dembiga lagu eedeeyey magiciisa laguma dhex sheegin eedda magaalada markaad marto iyo caadi dadkan hanti ay lunsadeen aa aa la sheegayaa laakiin eedda waxaa lagu sheegay erey ka ballaaran lunsasho hanti oo la yidhaahdo musuq maasuq musuq maasuq iyo lunsasho hanti dad
si kastaba aatee maxkamadda gobolka banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay dhegeysanaysay kiiska loo haysto mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo lagu soo eedeeyey in ay ku kaceen musuq maasuq lunsasho hanti dadweyne iyo sidoo kale inay ku takrifaleen xafiisyada ay ka shaqeynayeen
aada buu u mahadsan yahay wariyahayaga xuseen washington ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa ka hadlay qaraxii lagu laayay ciidamo ka ciidamada ee ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho wariyahayaga suleymaan cadaala ayaa sii dheeranaya qodobkan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo magaalada daarusalaam ee dalka tansaaniya kaga qeybgelaya shir madaxeedka horumarinta karaanka aadanaha ee afrika ayaa tacsi u diray ciidamadii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xerada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay in qaraxaasi uu yahay mid aada looga xumaado ee ina geysteen daglaamayaasha al-shabaab isagoo alle uga baryay inuu caafimaad degdega uu siiyo askartii ku dhaawacantay sidoo kale waxa uu jannadii firdowso ugu rajeeyey kuwii ku dhintay qaraxaasi
marka koowaad ku bilaabo tacsi aan u dirayo shalay geesiyadeennii dhibaatadu ku dhacday nimankii fulayada ahaa mid ka mid ihii uu isku dhex qarxiyey deedna ay culaysku ka soo gaaray qeyb ka mida ama qaar ka mid a ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo waajibaadkoodii gudanayay oo shaqadoodii haystay arrintaas runtii waa arrin laga xumaado waa fulaynimo aan horey uga soo barannay nimankaas ee dhibka badan intii dhimatay allahu naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo iyaga intii ay ka dhinteen ay ka baxeen ee ahalka ahayd xaasaskoodii waalidkood ciyaalkoodii iyo qaraabadood iyo ummadda soomaaliyeed baa uga tacsiinayna intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo jaaliyadan halkan fadhida dabcan jaaliyad way weyn tahay sambal baa meesha fadhiya wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxa uu hortegay baarlamaanka federaalk soomaaliya kulankoodii xarunta villa hargeysa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay xaladaha guud ee amniga gudaha dalka iyadoo su-aalo laga weydiiyey dhammaan xaladaha guud ee amniga gudaha dalka wasiir doodisho ayaa sheegay in ciidanka amniga ee xaladaha guud ee amniga gudaha dalka ay yihiin kuwo aada u wanaagsan islamarkaana ciidamada xooga dalka soomaaliyeed guule ay ka gaareen dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka amniga gudaha doodisho oo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya hortegay maanta ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ah koowaad ee golaha shacabka soomaaliyeed ahna kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka mudane cabdulaahi abshirow xubnaha golaha shacabka soomaaliyeed mudanayaal iyo marweyn assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh waxaan xanuunka la qaybsanayaa sida xubnihii golaha shacabka iga horreeyey ay tilmaameen dhibaatadii qabsatay ciidankeennii intii dhimatay allahu naxariisto inta dhaawacana ilaahi subxana wa tacaala ee caafimaad khayr qaba oo caajil ah allaha siiyo waxaan diyaar u nahay wasaarad ahaan in guddiyada amniga iyo difaaca iyo wasaaradda gaashaandhigab ah aan ka wada shaqayno wixii la xiriira arrinkan oo aan iska waraysanno wixii warbixin oo xaggeena nalooga baahan yahayna ama hormaasho baarlamaan ha ahaato ama hormaashada guddiyada ha ahaatee diyaar baan u nahay sida ajandaha aada ansixiseen halkan waxaan maanta u nimid oon idinkaga mahad celinaynaa fursadda aada noo siiseen inaan sameyno akhrinta koowaad ee hindisa sharceed hubka soomaaliyeed hindisa sharceedkan wuxuu ka kooban yahay afar iyo afartan qodob iyo laba lifaaq saad og tihiin xaaladda waddankeenu ku sugan yahay oo amni darrada iyo cadaalad xumada iyo khilaafka iyo dagaalada iyo xaasradaha aan dhammaanaynin waxaa saldhig u ah in hubka waddankeenna yaalla uusan kontarolnayn hal gacan uusan ku jirin xogtiisana hal meel aysan oolin culayska ka jira hubka iyo inuu baahsan yahay kuma koobna keliya soomaaliya ee adduunka oo idil ayuu faraba'an ku hayaa sanadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii ayay ahayd markii
degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir ayaa markii ugu horeysay laga hirgeliyey xarunta waaxda daddhigista ee dowladda hoose ee xamar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo mas-uuliyiinta kale ee maamulka gobolka banaadir ayaa si wada jira magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaakshiid waxay uga daafureen waaxda daddhigista dowladda hoose ee xamar oo loogu adeegi doono bulshada degan qeybta bari ee gobolka banaadir horey waxaa xarumaha waaxda looga hirgeliyey qeybta galbeed oo laga furay degmada wadajir iyo qeybta weliyow cadde oo laga daafuray degmada hodan iyadoona xalay qeybtii bare ee degmada yaakshiid la daafuray gudoomiyaha degmada yaakshiid suleymaan fargah oo marti loo ahaa ayaa sheegay in shacabka qeybta bari ay baahi weyn u qabeen xarun cusub oo waaxda daddhigista ay ku yeelato degmada yaakshiid gudoomiyaha degmada yaakshiid suleymaan fargah oo marti loo ahaa ayaa sheegay in shacabka qeybta bari ay baahi weyn u qabeen xarun cusub oo waaxda daddhigista ay ku yeelato degmada yaakshiid haddii aanaan nahay qeybta bari aad iyo aad aan u faraxsannahay in lasoo daadejiyo adeegii dowladda hoose gaar ahaan adeegii daddhigista oo aan ka mid ahayn degmooyinka ugu horreeya oo fikraddaas agaasimaha la qaatay kuna caawiyey in uu usoo bedelo wuxuu ahaay oo soo daadejiyay adeegii gudoomiyihii gobolka banaadir oo istaraatiijiyada lahayn aad iyo aad u mahadsan yahay agaasimaha waaxda daddhigista dowladda hoose cabdirashiid cabdulaahi salaad wadaadiyare ayaa ka hadlay munaasabadda daafurka waaxdan cusub islamarkaana ballan qaaday inay sii laba jibaari doonaan adeegyada waaxda
qaybtan waxaa loogu adeegi doonaa xafiisya xafiiskan degmada yaaqshid caawa aan kaa daafurayno degmooyinka dhacaa qaybta bari degmooyinka kaaraan iyo yaakshiid iyo hilwaa iyo deegaanada gubadle iyo geldaras daarusalaam iyo shibis si lamid a horey waxaan u daafurnay qaybta galbeed iyo weliyow cadde waxayna
gobolkaasaad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka kenya ayaa aqbalay inuu la kulmo hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya william anera raila odinga madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa sheegay inuu la kulmayo madaxanerada hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee dalkaasi raila odinga toddobaadyadan kasoo gudubnay gudaha dalka kenya waxaa ka dhacay dibadbaxay ay dhigayaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka uu hogaamiyo dalkaasi kenya ay raila odinga iyadana ay keentay in madaxweynaha dalku uu la kulmo islamarkaana uu sheegay inuu diyaar u yahay in kulan ay wada qaataan si loo xaliyo arrimaha ku saabsan dibadbaxyada ka dhacay gudaha dalkaasi kenya gudaana warkeeda hornimo idaacadda dalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga rediyo dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel